asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halkan radio cadaad waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka oo ah baraan subax walba hadaan oo kale aad maqashaan marka laga reeba subaxnimada jimcaha
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
mar kale subax wanaagsan saaxiibada dhegeysanayo waa subax axada taarikhda ku aasaysan tahay shanta bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan qodobada saaka ee barnaamijka falaqaynta wararka aan kusoo qaadan doono maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqday in howlgal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka sameeyaan duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland warar arrintaas ku saabsan ayaan barnaamijka falaqaynta wararka saakayda kugu soo gudbi doonaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka laamo ee waddankaasi kenya khasaare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay waxaan idiinsoo gudbi doonaa wararka ugu dambeeyey qodobada kale saaka barnaamijka falaqaynta wararka aan kugu soo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee galmudug ayaa sheegay in amrihiisa kaliya ay ka shaqay doonaan deegaanada galmudug faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xali magacaabay guddi uu sheegay inuu ka shaqayn doonaan maalmaha xorriyadda ee waddanka faahfaahin la xiriirta ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa xeeraliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya qeybta tooyo labaatanda ee gobolka hiiraan waxauu saaka booqasho ugu tegay faresen kooxda macuusyada ay ku leeyihiin qeybo ka mida gobolka hiiraan fariimo iyo dhammaal uu ciidamadaas la wadaagay ayaan idiinsoo gudbi doonaa gorow qodobada kale saaka barnaamijka falaqaynta wararka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona hay-adda dulista rayidka soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay waxay taariikhda ay sheegaysaa in sharciga dulista rayidka soomaaliyeed ee soomaaliya aysan weligeed yeelan laakiin hadda ay yeelan doonto waxaan idinsoo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan qodobadaas inugu soo korro intaa barnaamijkan aan ku goojirno ayaad maqli doontaan xubintii kaalamaan sidoo kale qaybaha dambe barnaamijka falaqaynta wararka saaka waxaa ku dhagaysan doonteen
taariikhdu waa mudan wa jira mar qaatili wa jira mar qaatili taariikhdu waa mudan wa jira mar qaatiliya wa jira mar qaatili
xubintii diyaarinta barnaamijka falaqaynta wararka oo aniga xasan saaxiibkay xaashin axmed cumar ayaa dhanka farsamo barnaamijka ii qaabinaya waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka saxibyal kuso dhow barnaamijka waxaan ku bilaabaya deegaanada jubbaland oo ciidanka dowladda jubbaland ay halkaasi xoogal xoogan ay ka sameeyeen saraakiisha ciidanka jubbaland waxay sheegeen inay kordhin doonaan howlgada al-shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin qeybo ka mid a gobolada jubbooyinka si gaara deegaanada u dhow magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland taliyaha ciidanka maamulka jubbaland aadan goojaar waxauu sheegay in al-shabaab lagala wareegayo deegaano dhowr ah oo xilligan dhibaatooyin culus ay ka jiraan ha yeeshee ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland ay la wareegeen sidoo kale taliyaha wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in jubbaland ay bilaabayso howlgal kale oo deegaano badan al-shabaab lagaga saarayo
sida aad wada ogtihiin dhammaantiin waxaa jira deegaano fara badan oo laga xoreeyey runaantii kooxahan sharwadayaasha nabaddiidka dhagar qabayaasha ee al-shabaab deegaamadaas oo runtii bulshada hadda ku dhaqan aad dareemi kartaan markii hore sidii ay ahayd noloshoodu iyo maanta meesha ay marayso runtii yani tusaale ahaan markaan ka soo qaado hadda cabdabil cabdalla birol oo kale waxay ka mid tahay dhulka laga xoreeyey kooxahaas nabaddiidkaa ma aysan haysanin bulshada ku dhaqanin wax adeeg bulshaha maysan haysanin caafimaad maysan haysanin waxbarasho maysan haysanin yacni biyo maysan haysanin wax habay yaraatee horumar ah oo ka jira deegaankaas ma jirin maantana waxaa ka jira horumar baa ka jira waxbarashadii iskuulladii baa loo dhisay waxaa loo dhisay m c h kii caafimaadka goobtii caafimaadka loo dhisay Een, haddana waxaa laga shaqeynayaa sidii maaragtay biyo ay ku heli lahaayeen oo ceel loogu qodi lahaa ayaa qorshaha ku jira sidoo kale wadada isku xidha biroole iyo kismaayo iyada nafteeda waxaa qorshaysan in maaragtay iyadana wax laga qabto oo maadaama ay muddo fara badan aan wax laga qabanin iyada nafteeda hadda waxaa noo qorshaysan oo in wax laga qabto iyada nafteeda Een, waxaa kusoo noqotay noloshii asaasiga ahayd baa dadka usoo noqotay ganacsigii baa ka jira Een, xoolihii baa maaragtay amni bay haystaan waxaa ceelkii ka cabo oo si nabadgelyaha uga caba xoolihii oo maalin iyo habeenba ka caba inkastoo hadda xilligan ay xilli roob tahay oo xooluhu ay meel walbaba ay baadiya biyaba ay ku haystaan laakiin dee dadku wuxuu helay amni iyo maaragtay horumar ayay heleen sidoo kale dhankan waqooyiga haddii aan u leexano een, waad ogtihiin meelo badan baa la xoreeyey waxaa ka mid a hadda markaad aragto buulo guduud oo kale siday ahaan jirtay iyo hadda maanta siday tahay dee wax isu dhigma maaha hadda waa magaalo weyn oo aad dahaysa hadda tuulo laguma tilmaami kara hadda markaad aragto meesha la yidhaha buulo guduud aad bay horumar u samaysay xagga maaragtay dhismaha xagga ganacsiga xagga adeega bulshada waxaa loo dhisay kow goobihii caafimaadka loo dhisay iskuulladii baa loo dhisay goobihii maamulka loo dhisay oo maaragtay maamulkii de- baa loo dhisay waxaa loo dhisay rugtii booliska loo dhisay waxaa shaqaynaya booliskii baa shaqaynaya waxaa shaqaynaya maaragtay maamulkii baa shaqaynaya waxbarashadii baa shaqaynaysa iskuulladii baa caruurtii ay- maaragtay caruurtu ay tegayaan waxaa kaloo shaqaynaya maaragtay maamulkii baa shaqaynaya oo waxaa shaqaynaya ganacsigii baa shaqaynaya ganacsigii baa shaqaynaya oo waxaa shaqaynaya degaankii oo dadkii baa waxay kusoo laabanayaan magaaladii oo waa la la degaaminaya dhismaha iyo maaragtay degitaanka iyo dadka iyo magaaladu say u koraysa markaad aragto waa aad baad maaragtay aad u dareemaysaa isbeddelka xagga amniga iyo xagga horumarka iyo xagga maaragtay noloshaba aad baad uga dareemaysaa dhaqdhaqaaqa ka jira iyo kasoo kabashada ay dad kasoo kabanayaan dhibaatooyinkii hore ee ka jiray sidoo kale haddaad tagto wirkooy waa sidoo kale haddaad tagto meesha la yidhaahdo eh, barsinguni waa sidoo kale haddaad tagto meesha la yidhaahdo yontoy waa sidoo kale yacni dhulka laga xoreeyey maaragtay nimankaas iyaga ah dee waad dareemaysaa waa dhul aad garanayso in noloshii ay ku soo noqotay oo dadka ay maaragtay ay ka soo kabanayaan dhibaatooyinkii gaaray Een, waxaana rajaynayaa kuwa kale meelaha goobaha kale ee weli gacantooda ku jirana inaanu xilli dhow ka xoreyn doono insha allah oo aan ku xoreyno
taliyaha guud ee ciidanka maamulka jubbaland aadan koojaar ayuu kaas ahaa oo sheegay in al-shabaab lala wareegay deegaano dhowr ah oo xilligan dhibaatooyin culus ay ka jiraan islamarkaasna ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan reediyo cadanaha oo la socotaan saaxiibayaal hay-adda dulista reedka soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay waxaa taariikhda ay sheegtay in ay yeelanayaan sharciga dulista reedka kaas oo soomaaliya aysan weligeed yeelan laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii maareeyaha hay-adda dulista reedka soomaaliyeed axmed macalin waxa uu sheegay in soomaaliya aysan weligeed yeelan sharci wax walba oo dhammaystiran yihiin oo ku saabsan dulista reedka hayeeshee mid kooban uu soo saaray madaxnihii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre iyadoo aan la sixinna dowladiisa ay dhacday uu hadalkaasi intaas ku daray in sharcigan uu muhiim u yahay dalka islamarkaasna uu la jaanqaadayo sharciyada caalamiga ah ee ay ku shaqeeyaan dowladaha caalamka
sharcigani horta een, marka laga soo bilaabo xilligii xorriyadda kii soomaaliya xorriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii asaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed lama meel marsin arrintaas dowladdii max- madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo siddeetan iyo sagaalkii iyo sagaashankii ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeto ku soo saaray hay-adan sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay wadanka soo maray dhammaantood waxay la daaladhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-adan dib u asaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo eh, ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne eh, maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadda digreeto kusoo saaray hay-adda muddo afar bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddaa hor yeelay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyey waxaad la socotaa garoomada soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka muqdisho standardkii caalamiga ahi way lumiyeen garoon leh shahaado eerboor kasta hay-addan waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku kontaroosho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqaynayo safetigiisa iyo wixiisan dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay-addan awooddaas maysan lahayn sidaasi la mid ah dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada soomaaliya oo ah lix iyo iyo ow ama xarafka oo aan oska loo yaqaan aviationka marayaha hay-ad dulista rayidka soomaaliyed axmed macalin ayo kaasaha oo sheegay in soomaaliya aysan weligeed yeelin wax sharci wax walba u dhammaystiryihiin oo ku saabsan dulista rayidka barnaamijka falaqeynta ururka ayaad degeysanaysaan radio aadan habla socotaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa saaka waaberigi hore weerar ay ku qaadeen saliig ciidamada dawladda kenya ay kaga sugan yihiin xerada leeraa simha oo ku yaala deegaanka madabay ee gobolka laamo ee waddankaasi kenya weerarkan kadib ayaa halkaasi ka dhacay dagaal culus oo in ka badan saacad ka socda gudaha saldhigaasi la weeraray kaasoo geystay sida weerar kala duwan ay nagu soo gaareen khasaare isku jira dhimashii dhaawac weerarka aan ka helayno gobolka laamo ee dhaaxeebta waddankaasi kenya waxay sheegayaan in dagaalka ka dhacay saldhigaas la weeraray ay ku geeriyadeen askar kenyan ah sidoo kalena ay waxyeelo kasoo gaartay gadiid kuwa ciidamada ah oo xeradaasi yaalay sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gudaha waddankaasi kenya dowladda kenya weli kamaysan hadlan weerarka lagu qaaday saldhig ciidamadooda kaga sugan yihiin dalkaasi kenya ha yeeshee gobolka laamu oo la filayo in saacadaha socda dowladda kenya arrintaas ay ka hadli doonto al-shabaab ayaa baraha ay ku leeyihiin internetka waxa ay ku daabaceen in saldhigaasi ay si wadajira ugu wada sugan yihiin ciidamada kenyan ah iyo sidoo kale kuwo maraykan ah oo saldhigaasi ku sugnaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa saaka weerar culus oo qorxyo ka bilowda ku qaada saldhiga ku yaala laamu waxaana ay ku su-aaleysaa weerarkaani al-shabaab halkaasi ku qaadan xilli toddobaadkii lasoo dhaafay ay shabaab weerareen afar bas oo ka yimid magaalada mombasa kuna sii jeeda gobolka laamo ee xeebta dhaca waddankaasi kenya barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaa radio cadan habla socotaan qayb ugu dambeeya barnaamijka aan ku sasaqayna madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa sheegay in galmudug wixii hadda ka dambeeya aysan ka socon doonin wax asaga uusan raalli ka ahayn madaxweyne cabdicali geelle xaaf waxa uu sheegay in markii hore howlaha maamulka uu weyi waayey dowladda federaalka siiba burisay wixiise uu dhisay labada sano ee lasoo dhaafay axmed ducaale geelle xaaf ayaa xasan cali kheyre wuxuu ku eedeeyey inuu bedelo qaar ka mid a odayaasha saxeeyaasha ahaa ee galmudug baarlamaanka ugu horreeya soo dhisay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf waxuu sidoo kale dowladda federaalka gaar ahaan xasan cali kheyre uu ku eedeeyey in labada sane lasoo dhaafay galmudug lagu haya dagaal wejiyo badan leh kaas oo hadafka u weyn uu ahaa in madaxda federaalka ee meesha madaxweyne iyo baarlamaan ayagu ay leeyihiin ay kasoo saaraan taas uu sheegay inaysan marnamo qarin oo mar walba ay taagan tahay mida madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ku hadaaqaan
maanta ayuu waxay maraysaa in odayaashii fadeexayaasha ahaa socod wixii laga qaaday in badan oo ka mid a oo kuwo kale la geeyey waxaa ku sii xigay in hadda ay soo ifbaxday in labaatankii xildhibaan oo ahlu sunnada la siiyey garanay oo ay hadda ayaga waaba la magacaabay oo wax dad loo jegaayoba noola muuqdaane lixdan iyo sagaalkii kale oo liis ku qoran in la rabo qaawii bari in laga saxiixo odayaasha ama aan lagaba saxiixin ee ayagoo saxiixin waa weydiiyey waa weydiiyey mana rabin inaan kala qayb galna ma doonayaan laakiin arrintaydan kuu dhameeyo waxa weeye caawa waxay maraysaa arrintu in la rabo beriya saa dambe in lixdan iyo sagaal xildhibaan oo hadda liis ku qoran ayagoo odayaashu saxiixin ama laga saxiixo xoog looga saxiixo ama si dadban looga saxiixo la faafiyaa la doonaya taasina suurtagal ma aha mid galmudug ku dhismaysana ma aha galmudug dhibaatada ugu weyn waxa weeye labadii sano lasoo dhaafay dagaal xun ayaa lagu hayey dagaalkaas oo mar aad moodaysa inuu yahay mid jiineed mar aad moodaysa inuu yahay dad danaystayaala ama dalaaliin ama dal kale meesha oo doonahaya inay madaxweyne iyagu leeyihiin iyo baarlamaan iyagu leeyihiin ka soo saartaan oo la ogyahay oo kuwa habaaqaan oo sheegaanba haddeer reybtoodii banaydba ay buusamareeb joogaan aad bay nasiib darro u tahay prime ministerkii dalka oo laga rabay cadaaladda iyo inuu ummadda wax u simayo inuu ummadda wax u qaybiyo inuu asagu personally inta fadhiisto noqdo guddigii khilaafaadka uu noqdo guddigii doorashooyinka uu noqdo decision makerka ee galmudug taasina suurtagal maaha barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal reediyo caadan hawla socotaan qayb ugu dambeeyey barnaamijka falaqeynta ayaan isa soo gaarnay xeelyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta booda fariisan ciidamada macuslid ay ku leeyihin qeybo ka mid a gobolka hiiraan xeeraalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya qeybta todobiyo labaatanaad gaashaanle maxamed cabdiqaadir maxamed waxaa ayaa ayaa kormeer ku tegay deegaanka afcad oo hoos yimaada degmada buulobarde halkaas oo ku sugan yihiin ciidamada macawisleyda oo dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab kulan dhex maray xeeralyaha maxkamadda iyo ciidanka macawisleyda ee ku sugan deegaankaasi afcad ee ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka jaalaqs iyo buulobarde ee gobolka hiiraan ayaa warbixin ka siiyey xaaladda deegaankaasi afcad iyo waddada isku xirta buulobarde iyo jaalaqsi oo ay sheegeen macawisleyda inay tahay waddo amni ah oo al-shabaab degan deegaanadaasi laga wada saaray kooxda macawisleyda oo ah dadka deegaanka ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in uu hub iyo rasaas la siiyey si u kordhiyaan dagaalka al-shabaab lagula jiraan lagana sifeeyo al-shabaab waxayna dowladda federaalk soomaaliya ka codsadeen in laga caawiyo hub maadaama ay dagaal xoogan kula jireen urur argagixiso qayb ugu dambeeya barnaamijka falaqeynta ee wararkaasi soo garan aad ku soo dhawaataan kalamaan
aryaada kalemaanay war ma rabey dhegaysta naga tag ununkuba kaaga ma rabne arsaasa dhiig wuxuu hayaa soo deeye warnamiyaw doogii hun diidiya karoon waryaadhahan walaweynay mar qura maydaan is dhegaysanayn maxaan war ka dhegaysanaa haddeeraan raadiyo kulmiye dhegaystiye yaahuu nagashib dhaxaa kulmiyana warka og yahay idaacadihii kale intaad dhigta weligiis idaacad ma dhegaysan oda cabdulle ambaroy nagashibdhe hebelay idaaceeyey aan maqli jira shimaa idaacaduna wax raayo naqatay war hannoo idaacadayna ninkaan warka ka dhegaysan leh war waxaa la yidhi anoon wax mucaaradayn xumaanna u meeldayeyn runtana mara saarinoo dhaliisha ka maarmi kara wixii muuqdana dafirin ilaa muddadii xilkiyo jagada madaxweynenimo la kala meersaday wixii macaashiya naaqus dhacay haddaan miisaami tego markii hore waan ognoo qabyaan ku muraaljabnooo miidaankana seejisay haddaan soo miirsannay dhammaystir malaysigiiyo xiisihii muxubbada lahaa markhaati waxaan ka ahay inuu meel marana dhigay ballamihii maalintay dadkeennu maqsuudayeen dhegtoodu maqlaysay oo ka keentay mashxaradda iyo ninkou magacaa ha jiro muraadkii laga lahaa bulshadu way moog tahay markhaati waxaan ka ahay inaan muqdisho amni helin walow lacag maamulkeed dalkuba ku mashquulsanaa mushaarna la dhiibi jiray markhaati waxaan ka ahay inaan musuq maasuq dhiman anigana markhaati maybaka aha mu'aarad berah tiran inoo deta anna markhaati waxaan ka ahay hadduu dalka maamul jiro inaad xabsi mudan lahayd anna markhaati waxaan ka ahay dastuurkii madax kasta mashruuca ka dhigan jireen inuu weli murun ku jiro anna waxaan markhaati ka ahay in la yidhi deentaa nagala cafinaya ee dacmaahduma mid laguu lahaaya anigana markhaati waxaan ka ahay baabuur miinaysan iyo inaan mishinkii dhammaanin anigana markhaati waxaan ka ahay in axmed midoobe la doorti doorasho kalena ay dhicin amba markhaati waxaan ka ahay xaafinuu madaxweynaha galmudug yahay xil kana uusan weli wareejin waryaadhay anna waxaan markhaati ka ahay inaan muuse bixi cabdi xildiid cirre aaminayn aniguna markhaati waxaan ka ahay mooshin kasta ha la wadee inaan waara meel u socon anigana markhaati waxaan ka ahay inaan deni mucaarad rabin waryaada wax murantaana anna markhaati waxaan ka ahay madaxweyne farmaajo inuu madaxtooyad iyo mas-uuliyaddiisa rabo anigana markhaati waliba ka ahaa qabiyatir xasan sheekh lakadiidi inoo farmaajo lanku weelo doogna war lakahaadaada ma aqaane madaxweyne farmaajo kow iyo toban biloodaa u harsan hadda wuxuu xidhan yahay nambarka cayaaryahankii majiisa rayaankigiisa ee kow iyo toban bil kadib wuxuu xidhan doonaa nambarka cayaaryahanka meysi ee toban ilaa uu ka gaara nambarka cayaaryahan buufon ee nambar wan waan sugi doonnaa waraa madaxweynaha naga maxaa cabdulaahiyaa la yidhaha buufintan aad la wareegaysa ma naqaan nagu war anaa idin fasiraa nambarday dhegaysta nambarka koowaad waa mudukorasi oo lagu guulaystay nambarka labaad waa qabanqaawada mudukorasiga nambarka saddexaadna waa xooga wadaniyiinta doorashadooda war taageerayaashii nabadii nolol ee qurbaha facebooka ku kala kici jiray mid miday u siibanayaan oo macabdinuuraa shaqadiisii gebay intuu kugu dhawaagiyaa beryi rabe war lix saaca maalmeedaan joognaay duqbilow oo facebooka ka cabaadi jiro oo markii madaxweynaha magaciisa aad maqashaan radiallaahu canhu dhaha dhihi jiray oo hadda ka hor markuu xamar yimidna buruufta lagu waday miyaa beriga gaarigacan riixa ayaa tiri maya qarow gogoyhayay war maya loo isu wareejinay war dhibku ku dhaafalanka bukuree jarabaaye war waxaad sheegaysaan wax ka daranoo sameeyana dhegaysta wixii maanta ka horreeya anigu waa sixranaa yuu yidhi ninkii dhibaatada dalka ka socotana maba arkaynuu yidhi wuxuuna asagoo ooyaaya dhahay farmaajo inuu joogo lama aqbali karo farmaajo inuu joogo wax la aqbali karo maaha war ninkaas mabda maahan wuxuu la oynaye falaambadii arbiciyaa ka gooday sida uu adduunyo uu arkaayo miyau aakhira u jeeday war duqaas allaha caafiya wuxuu yidhi xasuuqii baydhabo markaan kuugu sacbinaynay qiyaamo qaran baan ku wada jirnay war garadaro dhambo may baaskalee takhaatiirta nabad i nolol kooba faleeba sulay kankal maynka hiri allow ka ahay hoos u macaash haddaad hawooto war nimayow cabdinaasir soora laydkii ma soo galaa mase wuu joojiyey naga tag layfaan lacag lahayn yaa wax ku falaa horta waxaan huba anugu inuu weli koofidii wato waa yaabe leefleefowga aad sheegaysin madaxda maa cunto nimanyahu tabaalaha adduuntan ina noo dheere hadba kii qurbaha yara tageen naga tahriibaaba intii suudh madow soo tashuutay cas soo xidhane asagoo tacliintiya ka maran dhaqanya taariikhba xilka qaran markii lagu taxre taladii loo dhiibey mid weliba iskii buu tabcaday taajir keligiiye taakadii la rabay dawladnimo meeris may toline weli taagan weeyaan bulshada tabashadeedii horta somalilan madaxdeeda qurba joog maku jirtaa adan qaranka somalilan qorrax joog waxgaradoo madaxoodu caddaaday ayaa u talisa war heedha waxba ha daalin tahriibaha maanta waa madaxda berri tahriibihii shalana waa madaxda maanta waryaa dawanyaw tahriibka dhiirigeliyaasay hatana aryaadhaha ama tahriiba ama taay xirdha ama taliya ama tacsiyeeye waxaan dhihi lahay how taageerayaal tahliil caaba u taagan waa tabtii hore taageerayaal tahliil caaba u taagan waa tabtay teehe haye warwar ma haysiine ra'iisul wasaare khayre arrintii galmudug waa xalliyaa la yidhi guddigii xallinta khilaafaadkana waa kala diraa la yidhi guddigii doorashooyinkana wuxuu ku amray labaatanka xildhibaanoo ahlu sunna keentay maahane xubnihii kaloo baarlamaanka inay degdeg ku keenaan khilaafka iyo caradii iyo ciilka waleesii ma kordhinhe war khayre hadduu khilaafkii galmudug xalliyey maxaad ugu diidaysaan madaxweynaha mustaqbalka inuu yahay warniya walbaba heshiidii madaxweynaha ay sheegaaska hilli mooti kow dheh khilaafkii galmudug fari kama qodna faanol yasin marohaye sababtoo eh madaxweyne haaf mayba dikaalay gaalkacaya ma erayga saasana ee waxaa noo caddaatay dadkan galmudug ku hallaynaynay haddayba wax soo naas cadday waayeen waxaan ku qasbanaanay inaan hooshayada dib ugu soo laabanno guddi doorashana waan ku dhawaaqay oo sidii ugu dhaqsiyaha badan u soo hergelinaya waxaan u diray reed meelima hayinka eddaatay kasaasanahe in la qaraabta weeye looma fadhinahayo maxay ahayd qaraabkana waa fasaxan yahay waxaan maqli jira qaraabkaaga qaraab dooro allaha ka dhigo war madaxweyne xaaf wuxuu yidhi labadii sanoo galmudug aan joogay soddon iyo lix qof keliyaa ku dhimatay labadii bilood aan ka maqnaayna boqol iyo soddon qofaa ku dhimatay war madaxweyne xaaf markii macalin maxamuud wax loo ogolaado asna wixiis in meel la saaro waay ha ku daalinina hadduu xataa qurucii gallinsoor fadhiisto xaaf asagaa madaxweynaha galmudug ah
hunkoolkii galmudugow kayrina qubmoosaan dhikaasi ma aha war markuu madaxweyne xaaf galkacyo tegey galmudug dembiyaa lagu soo oogey waxaana internetka la soo geliyey waraaq waanti dhowrka hadda ka hor soo saaray waxaana la yidhi galmudug masuqmaasuqaa ka jiree lacagta ha laga joojiyo war mashruucii ila meerayso ee nabadiyo nolol miyaa waraaqihiisii bilowdeen warwar ma haysaane mukhtaar roobow eheladiisii waxay yidhaahdeen cuntadii wuu ka soomay war sool lama gaarine wadaadka malayfi uu soo geli rabaa hadduu soomay ejar badan allaha ka siiyo war aan hersoon siyaasadeed hoo beeyey ajar malka helow ma cuntada la siinayow ka shakiyey warwarkaan naga dhex gelinine eheladiisa markii la weyddiiyoo la yidhi ma u tagteen waxay yidhaahdeen meesha uu ku xidhan yahaaba ma naqan marka waxaan la yaabay yaa u sheegay inuu cuntada ka sooman yahay warya dabankakinow yaa u sheegay madadaleta soomaaliya asirka garsana walaad banba facebook ah dhikaayana dawladdu arrintaas ma rumayn mana beenayn war nimanyahow waagaa yaraa waxaa maqli jiray xaalku waa bariga dhexe hadday ugu daran tahayoo maraykanka iyo iiraan ayaa dagaal qarka u saaran war maraykanku wuxuu dilay ninkii ugu khatarsanaa saraakiisha milatariga iiraan yaa iiraanna may taraam disho asagaa ugu khatarsan haddee warwar mahaysiina wadaadkii ayatullaahi iiraan wuxuu yidhi doolan trump wax badan u iswaalay qiiqiisaan kicinanay dheheen warnimayaw generaalkii la dilay ee qaasim suleymaani cadaadamiyow ku dhashay war ninkaas weligiis ayax mucuunin naga aamus war adigow naga aamusa warkayga dhegaysta ninkaasuu wuxuu laayay sunniyiin aad u tiro badan suuriya iyo ciraaq iyo yeman iyo lubnaanba kumanaan sunniyiin ah ayuu ku dilaa la yidhi marka soomaaliye fudaydka inta iska dhaaftiin balaayaha isku taageerina war lama bilaayay mashal roona maraykankii oleykan sunniyiinta dhammaayba bilaayido waa iska iin laba balaayo tii aad ka nabadgelayso ayaa ku xaggeeda laysku barbariya war waxaasaad daldalaysaan ma warbaahinta maraykanka aad ka soo akhriseen yaahu haddauba sunni dilaan nacaya iga wad asagana war war mahaysiina guddoomiyaha aqal sare cabdi xaashi cabdulaahi guddi ayuu u magacaabay sharciga doorashooyinka hayehe iska hubiya miyuu yidhi intaana la ku gaadin oday wax hubhubinaya nabad iyo nolol ma jecle cabdi xaashaha loo sheego warkaas war hoob walaawan walgalad ee uu alil safiiri oytis badata jidkii jawaarigaadii awsuna qaade wixii ayaga soo dhaafaa dahub hubin ku bilaabana kama sii daran waar cabdimaha jawaari war nabadii noole markay cabdi xaashi isku taabata waa markii buurkii laskala degi lahaa war wakti wax lagu riday lama jooga meeshana u kala wada waryaada maxaad u qaylisaan xikmad maa sheegtaan xaa xikmada baaxaxaca lagu joogaa war nin kasta oo xilhaya hogaamiyi maaha waryaada hogaamintu waa waxaa la baxsho waryaada waa warbadantii anaa idiin hogaaminaya idoorta arrada aro iimaanka allah idin jira shiblig dhaha waryaa madaxweyne madi dhaha waryaana dhaafa dhuroobo dhaxriye ar iigu naqa waaba ahay
way mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalman barnaamijka falaqaynta wararka intaas ayuu ku dhayan waxaan kaga tegay haystii balgow barnaamijka idin ballan qaaday nabaday
wajira taariikhdu waa mudan wajira marmaqaatiliya wajira marmaqaatiliya marbay ahayd adduunyadu mugdi lagu hallaabo maxdooyin badano ehe dadku dabaho ayda magansado marbay ahayd adduunyadu mugdi lagu hallaabo maxdooyin badano dadku ayuuda magansado ka tashaatay miroodkii qarni waliba si umaaha si waliba mare halkaa miis codba miis laga guuyo ka tashaatay miroodkii qarni waliba sigu maaha casri waliba mare cadba miiris cadba miiris laga maskax lagu furfurayo muruq inuu ku saxantado waxaa baran mushkilaadaha dunidii malaasnay maskax lagu furfurayo muruq inuu ku saxantado waxaba mushkilaadaha masiibadu adduunyada iyada u macalina adduunyada masiibadu iyada u macalina masiibadu adduunyada iyada u macalina مصيبة الكبرى ومعلنا